wadanka jarmalka oo kamida wadamada qaarada yurub kuwooda ugu dhaqaalaha ballaaran ayaa wajahaya xaalada cakiran oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka sicir bararka suuqyarida iyo shaqo la-aanta ayaana ugu weyn waxyaabaha halista gelinaya dhaqaalaha wadankaas sida ay warbixinada soo baxaya tilmaamayaan dabayaaqadii sagaashameeyadii ayaa dhaqaalaha jarmalka waxaa ku dhacay hoosu dhac aad u ballaaran iyadoo ay korortay tirada baaga muddada xilligaasina waxaa aada u shaacbaxay mustalaxa loogu magacdaray bukaankii yurubiga caddaa laakiin dowladda jarmalka ayaa qaaday tallaabooyin deg deg ah oo lagu dardargelinayo suuqyada iyo barnaamijyada adeegyada bulshada isbeddelkaas ay samaysay xukuumadda waxa uu xilligaasi suuro geliyey in dalku uu si deg deg ah mar kale ku noqdo awood waxdhoofisa iyadoo ay yaraatay baagamuudada laakiin cudurkii safmarka ahaa ee coronavirus iyo dagaalka ukrein ee socda labada sano ayaa mar kale dhulka la galay dhaqaalihii jarmalka iyo guud ahaan yurub iyo caalamka iyadoo dadaaladii xukuumadda baarliinna ka dhigay halbacaad lagu lisay inkastoo jarmalka uu hadda wada dadaallo xoogan haddana waxaa bannaanka usoo baxay hoosu dhac xoog leh oo ku yimid dhaqaalaha sababa ku aadan koror ku yimid sicirka tamarta iyo awooddii dhallinyarada ee shaqayn laheyd oo aada u yaraatay dhibaatada uu coronavirus ku yeeshay dhaqaalaha caalamka waxa ay jarmalka kala sineyd guud ahaan dowladaha caalamka si gaar ahna kuwa yurub laakiin waxa ay baarliin kaalmaha hore ka gashay wadamada uu sida guud cudurku ula degay rubicii hore ee sanadkii laba kun iyo labaatanka ayaana la diiwaan geliyey hoosu dhac dhan toban boqolkiiba marka laga hadlaya dhaqaalaha jarmalka sababa la xiriira iyadoo albaabada la isugu dhiftay suuqyo badan ayna hoos u dhaceen xaddiga isticmaal ee gudaha dalka maadaama uu dalku inta badan ku tiirsan yahay waxdhoofinta oo ay ku yaalaan warshado badan oo caalami ah waxa uu cudurka coronavirus dhulka la galay dhaqaalihii ra-sumaaliyadda ee baarliin qidaaca warshadaha gaar ahaan kuwa gawaarida ayaana waxaa soo wajahay culeysaan abid soo marin tan iyo markii uu waddankaani noqday kuwa ugu horeeya ee warshadaha ku horumaray maadaama ay yaraadeen dalabyada ka imaanayay dibadda ee la xiriira gawaarida ayaa waxaa xirmay warshado badan oo shaqaynayay kumanaan kun oo shaqaale ah oo markii hore helayay biilal wanaagsan ayaana noqday kuwo gaajoonaya maadaama albaabada la isugu dhiftay warshadihii ay ka shaqaynayeen markii la bilaabay in dowladaha caalamka ay meesha ka saaraan quyuuddii iyo xeerarkii cudurka coronavirus ay soo rogeen kana hortagaan faafitaanka cudurka dhaqaalaha jarmalka ayaa bilaabay inuu soo roonaado waxaana ku yimid dagaalka ruushka ee ukrein kaasoo gilgilay dhaqaalihii jarmalka ee horraanba dheelinayay guddoomiyaha midooda warshadaha dalka jarmalka ayaa wakaalada wararka ee royters u sheegay in dagaalka ruushka ee ukrein uu saameyn adag ku yeeshay wax soo saarka warshadaha ee jarmalka isagoona ku qiimeeyey khasaaraha kasoo gaaray dagaalkaasi inuu dhan yahay boqol iyo lixdan bilyan oo yuuro waxa uu intaasi ku daray adrian in khasaarahan gaaray dhaqaalaha jarmalka uu ka dhigan yahay afar boqolkiiba wax soo saarka gudaha isagoona intaa ku daray in dakhliga qofka caadiga ah ee yurub jooga uu hadda laba kun oo yuuro ka yaraan doono inta la filayeyna inuu gaaro haddii aanu dhici lahayn dagaalka ukrain wasiirka maaliyadda ee dalka jarmalka ayaa dhankiisa ka markhaati kacay dhaqaala darrida dalkiisa soo wajahday isagoona tilmaamay in qiimeynta wax soo saarka gudaha ay soo saareen astaamo silbi ah oo lama filaan noqday maadaama dhaqaalaha dalka halkii uu kobci lahaa bilaabay inuu hoos u dhaco shabakadda c n b c ayaa tilmaamaysa in wax soo saarka gudaha ee dalka jarmalka rubicii hore ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatanka uu hoos u dhacay eber dhibic saddex boqolkiiba madaxa machadka i f o ee magaalada mionikh ee jarmalka ayaana sheegaya in xaaladda dhaqaalaha dalka jarmalka maalinba maalinta ka dambeysa ay sii xumaanayso hoosu dhacan hadda uu sameeyey dhaqaalaha jarmalka ayaa khubaro badan oo xagga dhaqaalaha ah waxa ay sheegeen inuu dad badan dib u xusuusiyey dhaqaala darridii dalka ka dhacday dhammaadkii sagaashameeyadii suuqyada waddankana ay hadda yihiin kuwo ay ganacsatadu afka layrinayaan oo aan wax badan aanay kala soconin xafiiska tirakoobka ee federaalka ayaa tirakoob uu baahiyey khamiistii lasoo dhaafay waxa uu ku sheegay in filashada kobaca dhaqaalaha waddanka ay noqotay mid aada u liidata maraykanka oo ka mida wadamada jarmalka lele xiriirka ganacsi ee xoogga leh ayaana alaabihii uu ka dhoofinayay wadankaasi waxaa ku yimid hoosu dhacdhan eber dhibic laba boqolkiiba shiinaha oo isana ka mida wadamada xiriirka ganacsi uu kala dhexeeya jarmalka ayaa waxaa hoos u dhacay qiimaha alaabihii uu ka dhoofsan jiray jarmalka waxaana hoosu dhacaasi lagu qiimeeyey inuu gaarayo shan dhibic sagaal boqolkiiba halka ingiriiskana uu sameeyey hoosu dhacdhan eber dhibic laba boqolkiiba ruushkana waxaa ku yimid hoosu dhacdhan laba dhibic saddex boqolkiiba marka laga hadlayo qiimaha alaabaha uu ka dhoofsan jiray jarmalka ilaa dhammaadka sanadkan ma jirta rajo la xiriirta in xaalada dhaqaalaha jarmalka uu wax badan iska bedelo wasiirka dhaqaalaha ee wadanka robert hobik ayaana tilmaamay in waxa keenaya hoosu dhacan ballaaran ay tahay iyadoo wadanka uu horay aada ugu tiirsanaa ruushka marka laga hadlayo soo dhoofinta tamarta